walaal asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu aad baan ku salaamayaa adiga iyo radio dalsha walaal haddii aan ka hadlo ma ma qiyaasi kartid shucuurteeda iyo sida aan dareemayo maanta go-aanka taariikhiga ah oo ay baarlamaanka federaalka soomaaliya ay ka qaateen maanta oo ay taariikhdu tahay march twelve laba kun iyo sideed iyo toban arrinta d b world ama dubai port world siday dadka u yaqaanaanba walaalow arrintaas waxaan kusoo dhex jiray muddo badan aada u badan hal sano iyo hal sanay ku dhowdahay ilaa waagii la bilaabay marka inkastoo ayna dadku badanaa ayna fahamsaneen waagii hore anigu runtii researchiraan ku sameeyey shirkaddu waxay tahay waxaan ogaaday inay problem badan lahayd shirkaddu bilowgiiba marka runtii ma ka harin oo ma quusan waxyaabo badan oo iquusiyo waan arkay ma garatay sifiican aad iyo aad iyo aad baan maanta aad iyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay go-aanka ay baarlamaanku qaateen waana go-aankan ku dhiirigelinayo ilaa maalintii waxaan ay bilowdeen april laga soo bilaabo iyo dee somaliland ama bebereteedana weyda ka horreysa april twenty seventeen laakiin puntland teeda boosaaso april ay ahayd safiya adoo mahadsan waa sida aad sheegtay oo dadkii ugu horreeyey ka hadli jiray waxna ka qori jiray baad ka mid ahayd siiba dadkii bilaabay aadka u dhaliili jiray shirkadda d b wall dabcanna waxaad ku eedeyn jirtay in shirkadani shaqada ay waxa ay sheegayaan iyo dabcan waxay u socdaan ay kala duwan yihiin marka maxaad ku ogaatay adigu ma baaritaan baad ku samaysay bal taa noo yar sharax walaalo waa su-aal aada u wanaagsan waxaa horta aan sameeyey anigu horta aad iyo aad iyo aad dadka u jecel baan ahay dalka in horumarkiisa laga shaqeeyo actually waxa aan bartay waa development development policy waay waxa aan bartay jaamacaddaan uga baxay marka waxyaabaha aan aadka u xiiseynayo waxa waaye dalka in horumar loo sameeyo in maaragtay dibidhis lagu sameeyo laakiin ma rabna dibidhiskaas inuu noqdo mid qar iska xoor ah aniga waxaan akriyey oon baaray shirkadan d b world waxaan soo ogaaday in ay maaragtay jabuuti ay la joogtay muddo oo ay xoogaa carqalad ka dhexeysay markii annaga aynoo yimaadeen ayagii jabuuti ee carqalado ka dhexeeyeen waxaan kaloo akriyey in yemen ayna burburin ka hor ay joogi jirtay oo laga ceyriyey waxaa kaloo marka aniga taas horta waxa weeyaan historygooda track recordkooda ahaan as a as a shirkad waxqabadkeeda arrintaa marka arka xoogaa shakiya ay galay waxaa kaloo iyagana la socota strategic aniga aan ula dagaalamayo strate strategic economic strategically maaragtay number one horta strategically meeshaan ku naalla annaga geographically soomaaliya ahaan iyo economic maaragtay xaggeedana waan kala dagaalama sababtoo ah waxaan akriyay oon fahmay oo aan rasiijo badan inuu ku sameeyey aarikalo badan oo la bablishgareeyey mar hore aan oga ku ogaaday in d b world ay isku dayeyso dekedaha soomaaliya inay qabsato dekedaha soomaaliyana waxay u qabsanaysaa waxay ogaatay in soomaaliya ay soo kacayso oo ay maaragtay dibukabasho iyo mar dambe ay soo noolaanayso waxay ogaatay marka haddii soomaaliya ay dekedaheeda iyo badda intaa la eg haysato saddex kun iyo xoogaaga haysata kil kilomitr maxaa la dhahaa waxay ogaatay in haddii soomaaliya ay soo kacdo ay kala wareegeyso suuqa ay haysato d b wall maanta lagama fekera iyo iyo iyo beri walaalo waxaa laga fekeraa toban sano labaatan sano soddon sano soo socotaa laga fekeraa annaga dadkeena soomaaliyana dhaqankeena waxaa ma jiro laakiin adduunka horumaray iyo wadamada dhismay dad dad waxay leeyihiin khubro ah oo fiiriya toban sano toban years for now kambanigan marka waxaan anigu fahmay analysiskeygii wixii markaan akriyey waxa ay noogu soo yaacayaan inay tahay ko in ay horta dekedaheena wada qabsadaan waayo waxaad ogtahay maamul maamul adag iyo dawlad adag dalkeena kama jirto oo federaal ah ma waxaad leeda ma waxaad leedahay ma waxaad leedahay waxay u danaynayeen waa waa un dekedoodu inay shaqayso waxyaabo badan oo isugu jirtaa horta historyga haddii la akriyo wadamadan carabta maaragtay khaasatan sacuudiga iyo imaaraat dadka hadday dadka inta badanaa wax akriyo waa arkeen historically soomaaliya inay caqabad ku ahaayeen horumarkeeda xataa waxaa loo loo aanayaa inay waxyaabihii dagaalkeena burburkeena iyo ay kamid ahaayeen xataa seven seven dagaalkii kasoo bilow iyo or dabcan way jirtaa saameyn badan oo dalal kala duwani ay soomaaliya ku leeyihiin sida inta badan la sheego faragelintaas siyaasadeed ama danahaas soomaaliya laga leeyahay maxaa ugu waaweyn bay kula tahay dhaqaale horta waa number one dhaqaalaheena inay annaga caburiyaan waayo ma aqaan inaad ka warqabtaan china ayaa hadda suuq ka furmi doonaa iyo bakistan iyo waxaa jira barnaamij la rabo in halkaa uu ka furmo oo africa geedka africa ama wadada africa iridda laga soo gala africana annagaa ku naala marka imaaraad waxyaabaha dekedeena ugu soo carada soo xirantaa inay intay soomaaliya dekedaheeda qabsato inay iyada wax laga weydiiyo marka annaga economically ama dhaqaale ahaan dhibaatay noo tahay oo xorriyadda waxay naga qaadaysaa cidda aan rabno inaan inaan la macaamilno haddii aan dubai meel walba u saxiixno and by the way haddii somaliland loo ogolaaday aniga arrimahan waxaan uga dagaalamaya from the beginning bilowgiiba waxaan uga dagaalamaya haddii hal area oo soomaaliya kamida loo ogolaado waan isnaqaanaa soomaaliya nahay qolo walba waxay rabaysaa inay tuulo walba waxay odhanaysaa annagana waa ina loo sameeyo dadkeenu ma fakeraan marka waxaaban from dibgo ula dagaalamaya in aanba la ogolaan sanberberi iyo boosaaso waxay ahayd inayna soo gelinba db wall iyo imaaraad hawlahay wataan marka walaal aniga economic waa waxaan ka cararayay ko economic ama dhaqaale ahaan ayaan ka cararaya inay db wall noo qabsato oo noo xukunto oo ay noo xakamayso hadhow oonaan xor u ahaanin dalkeena soomaaliya oo hadda soo kacayo oo soo kabsanayo inaan xor u ahaanin ciddaan doonno inaan la macaamilin idan dal xor ahaan nahay anaga imaarad inaan u daba istaagno ma garatay waa tahay inta kale oo iyadana ku jirta meesha oo hadda soo baxday waxaa waaye etoobiya ma garanaysaa arrimo waxaa jira aan horey loo ogeyn oo qarsoonaa oo ay sacuudi iyo imaaraad ay wadaan dadka waxaa loo baahan yahay inay indhaha furaan dadka waxaa loo baahan yahay soomaaliya inay baraarugaan waxaa jira haddana wayda cadaatada sababta ay nineteen percent ay ugu siisay d b wall etoobiya yah oo ayna annaga xataa dalkeena ayna uga talagelinin arrintaa qofka qofka fahmi waayo ma garanayo si kale wax laguu sheegi karo dalka in duulaan lagu yahay way caddahay oo loo qoor qabanayo etoobiya waana fahamsan maayo etoobiya haddaad og tihiin intiina og maraakiibay soo garatay adigu waxaad isweydiisaa etoobiya maraakiibta xageeba usoo garatay bad ma lehe yaa loo soo gartay walaalo waxaa loo baahan yahay dadka soomaaliyeed inay baraarugaan waxaa jirta arrimo maaragtay weyn oo qarannimadeena soomaaliya duulaan in lagu yahay imaaraad iyo carab baana loo soo isticmaalaya ma garatay waa tahay inaga soomaaliya cidna ma rabto dabcan dawladaha imaaraadka iyo etoobiya waa lagu eedeynayaa dad badan oo ku eedeynaya way jiraan inay faragelin wax la yidhaahdo ay siyaasadda soomaaliyana ku leeyihiin arrinta d b wallna ay lo ku leeyihiin laakiin de ilaa iyo hadda wax cad ma jiraan soo maaha oo waa un qiyaas mise wax cad baa la hayaa oo lagu caddaynayo inay sacuudiga iyo imaaraadku ay soomaaliya rabaan inay etoobiya qaybo kamida ku wareejiyaan walaal horta sacuudiga weli si fiican uma soo bixin ma garanaysaa laakiin ma waxaa jira qof soomaaliya ay ka daboolan tahay maanta imaaraad inuu boqol kiiba sagaal iyo toban uu siiyey berbera etoobiya ko labo in markii la weydiiyey shirkadda imaaraad ambaayada dadku waa inay fahmaan shirkadda imaaraad waxay matashaa dalkeeda iyo dawladeeda waayo dawladda imaaraadka maaa dimuqraatig ma aha sida maraykanka oo kale iyo ingiriiska oo kale iyo oo shirkaduhu ay baraamid yihiin dawladda ayaa d b wall dadka shacabka soomaaliyeed oo la marin habaabinayo waxaan rabaa inaan xasuusiyo d b wall dawladda imaaraadka iskale marka d b wall ninka hayste suldaanka markuu intuu soo istaago uu yidhaahdo soomaaliya annaga waxba ka weydiin mayno dawladda xamar ee xamar ee muqdisho dawladda fadhida ee somaliland waa ka madax banaan tahay horta arrintaas sir weynaa fashilantay ma garanaysaa qofkii soomaaliya aan fahmi karin intaasna anigu ma garanayo si wax loo fahansiiyo waxaa kaloo ku daba xidi doonta haddii ayna baarlamaanku maanta ka hortegi lahayn oo aanaan qaylin lahayn oo shacabku ayna kici lahayn waxaa ku xidi lahayd boosaaso oo la siiyey iyadana loo saxeexay d b world in ay saas oo kale iyadana boqol kiiba labaatan iyo xoogaa ay ku dhawaaqaan iyadoo aynan cidna kala fisan boosaana waa ka madax banaan tahay dawladda xamar safiya yaasin adoo aad iyo aad u mahadsan dadka sida weyn siyaasadda soomaaliya gaar ahaan arrimaha puntland waxa uga qoran ayaad ka mid tahay weliba waxa igu maqaalaa inaad xilka madaxtinimo ee puntland u sharaxan tahay arrintaasi ma jirtaa walaale haa waxaan rabaa horta inaan halkaan ka kaga dhawaaqo maanta oo officially u sheego runtii waan ogahay caqabadaha iga hor imaan doona waan ogahay dhaqanka soomaaliyeed iyo caqabadaha uu ku yahay dumarka soomaaliyeed laakiin aniga waxaan rabaa inay fahmaan dadkayga degan puntland iyo dadka soomaaliyeed guud ahaan gabdhaha soomaaliyeed waa in loo ogolaado inay ka mid noqdaan dalka horumarkiisa iyo dibadhiskiisa waxaan kaloo rabaa inaan caddeeyo gabdhaha cidna gurigooda inta ugu timaado odhan maysa kaalay safiyo iyo caasho iyo xaliimoy horo waxaan la odhan maayo haddii xataa la yidhahdo wax aan u qalmin oo ayna maskixiin xor u ahayn baa lala soo doonan doonaa aniga marka waxaa ibaray waayo aragnimadii aan la kulmay markaan forbon saaka ka dagaalamay sanadkii labada kun iyo shan iyo tobanka dhamaadkeeda ilaa labada kun iyo lix iyo tobankii oo ilaa meel fiican soo gaaray yaanan ku guuleysan in la joojiyo forbon saaka lakin meel fiican soo gaaray shacabka waa ogaadeen iyo arrintan dekedaha waxay itusisay gabdhaha soomaaliyeed haddii ay ka qayb galaan maaragtay abaabulka iyo kicinta shacabka iyo wax u sheegidda in dadku dhegeysanayaan soomaaliyeed taasaa markhaati ka ammaantay marka aniga waxay igelisay dalkayga badbaadadiisa hadal keliya inaan ku ekaanine inaan soo istaago hadday dadkayga wax ii dhiibtaana alxamdulilah haddayna ii dhiibanina rabbilcaalamiin laakiin anigu kulle inaan is soo xilqaamo oo soo istaago oo iraado safiyo yaasiin waa tan waa timid dalkeeday rabtaa inay wax u qabato soomaaliya weliba puntland ay wax nagu dhiibanaysaa marka anigu diyaar ba ahay laba kun iyo puntland laba kun iyo sagaal iyo tobankeeda haddii ilaahaymo waxaana noqonayaaba ila tahay gabadhii ugu horreysay kolley waxaan umalaynaya caasha igu horreysay walaashay caasho jeelaa berigii beri hore isharaxday laakiin waxaan rabaa anigu inaan ka dhabeeyo oo soo istaago oo aan la gaaro meel fog haddii ilaha imo
oo aad noqotid oo aad noqotid gabadhii ugu horreysay ee puntland madaxweyne ka noqota haddii ilaaha imo yaa og wax walbaa dhici kara adduunyadan meeqa qofaa lagu yidhi hadda kahor ma noqon karti waxba wadankan maraykanka donald trump baana haysta ma garatay iskilaysana male inuu soo baxayo anigu doonal isku kambeer garayn maayo laakiin waxaan kuu sheegaya qofka la yihahdo ma dhici karto waxa inuu noqdo waa suurageli kartaa xag alla wax ka suuragalo way dhacaan anigu waan ogahay wax ay hortaagan caqabadaha ay hortaagan oo ay ugu horeyso dhaqanka soomaaliya waan fahansana waan ka dharagsana laakiin waxaan rabaa inaanan beriso laayin oo aanan oranin anigu adduunkaan dib isu dhigo waxbaa la ii ogolaan waayo bal horta aniga aan imaado oo aan arkay in wax lii ogolyayo in kale marka anigu waan taagnahay puntland soomaaliyaanan u ahayno sharax labada kun iyo sagaal iyo toban haddii ilaahay idmo dadkaygana waxaan ka rajaynayaa inay dadka ku xushaan ay dooran doonaan daacadnimo dalseceli wadaninimo musuq maasuq la-aan firfircooni ayna u eegin rux iyo dumar ay u fiiriyaan qofkeebaa dalka jecel oo laxa jecel ugu jirtaa anigana taas cadayntooda taariikhdooda u ah intii ana aan hagan ku jiray sorbonsaaka iyo iyo dekadaha oo meelihii ugu muhiimsanaa ah oo qofkaan been ka geli karo waxaan kaloo rabaa inaan ku xasuusiyo ragga tartami doono puntland u tartami doono madaxweynaha ma sheegaya cabduuli oo sheega meesha ragga raba hadda inay tartamaan waxaan rabaa inaan challenge gareeyo oo ummadda puntland iyo ummadda soomaaliyeed aan tuso raggaas tobanka bilood iyo kow tobanka bilood oo aan halganka ugu jiray in dekadaha aan la qaadan dalka oo masiirka soomaaliya aan carab iyo ethoobiyan gacanta loo gelin oo aan keligay dagaalamayo oon harjadayo oo shacabka soomaaliyeed i annaga aan harjadaynay ragga maanta isa soo sharaxayo hal nin oo soo istaagay oo dekedaha xataa su-aal ka weydiiyo yihi warniyo waxaan a wax ku wajidiyaan saa kugu wadaa cabduuliyo madaxweynaha cabduuliyo matush ma jiro marka aniga ma garan karo waxa ay la hor iman doonaan dadka ragga puntland isu sharaxaya labada kun iyo sagaal iyo toban balaasomkaygu wuxuu noqon doonaa wixii aan usoo halgamay baan hayaa ayagu maxay hayaan